mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey shirka shan iyo tobanka bishan ka dhacaya magaalada garoowe ee caasimada maamulka puntland sida dowladda dhexe ee soomaaliya ay ku adkeysanayso xildhibaan aadan cabdi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle oo la hadlay idaacadda simba ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in shirka ay ka sugayaan natiijo wanaagsan waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladda dhexe ee soomaaliya shirka loogu dambeeyo islamarkaana shan iyo tobanka bishan shirka lagu qabto magaalada garoobe ee caasimada maamulka puntland inkastoo maamulka puntland uu ka hor yimid in shirka lagu qabto magaalada garoobe ee caasimada maamulka puntland si la mid ah maamulka jubbaland haddana dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa ku adkeysanaysa in shirkaas shan iyo tobanka bishan lagu qabto magaalada ee caasimada maamulka puntland dhanka kale xildhibaan aadan cabdi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa kaga digay madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland siciid cabdulaahi deni axmed maxamed silaam axmed madoobe in ay fashiliyaan shirka shan iyo tobanka bishan ka dhacaya magaalada garoobe ee caasimada maamulka puntland iyagoo marmarsii ka dhiganaya arrinta gobolka gado iyo in ciidamada qaranka soomaaliya laga soo saaro deegaanada maamulkaas dhanka kale xildhibaan aadan cabdi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabeelle ayaa beeniyey warar lagu baahiyey baraha bulshada oo ku aadanaa in guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka maamulkaasi uu qabtay mooshin laga keenay madaxweynaha maamulkaasi cali guudlaabe xuseen waxa uu sheegay in wararkaas ay baahiyeen dad dana gaar leh islamarkaana xalay mas-uuliyiinta iyo madaxda maamulka hirshabeelle ugu horeeyo madaxweynaha maamulkaasi cali guudlaabe xuseen guddoomiye ku-xigeenka koowaad guddoomiye ku-xigeenka labaad xildhibaanada iyo wasiirada maamulkaasi cashe ay ka wada magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle balse dadka arrimaha bubuuniye ay yihiin dad dana gaar leh islamarkaana lacaga iyo shilimaad yar doonaya shan iyo tobanka bishan februari ayaa waxaa lagu balansan yahay in ay mar kale ay wada kulmaan madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir balse waxay caqabad ay ka taagan tahay halka shirkaas lagu qaban doono dowladda dhexe ee soomaaliya qoraal ay soo saartay ayaa waxa ay ku sheegtay in shirka lagu qaban doono magaalada garoobe ee caasimada maamulka puntland balse saacado kadib madaxweynaha maamulkaas siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu sheegay in shirka uu soo dhoweynayo balse uusan diyaar u ahayn in magaalada garoobe ee caasimada maamulka puntland in shirka lagu qabto sidoo kalena maamulka jubbaland ayaa shirka soo dhoweeyey balse waxa uu ka hor yimid in magaalada garoobe ee caasimada maamulka puntland lagu qabto labada madaxweyne ayaa waxay isku raaceen in shirka lagu qabto magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya islamarkaana ay ka qayb galaan madaxda dowladda dhexe maamul goboleedyada gobolka banaadir saamileyda siyaasadda iyo beesha caalamka islamarkaana go-aano rasmi ah shirka laga soo saaro waana caqabad kale oo taagan in shirka halkii lagu qaban lahaa aan la isku afgarin waxayna arrintan ay u badan tahay in shirka uu dib uu kaga dhaco shan iyo tobanka bisha februari oo ku beegan maalinta isniinta ee toddobaadkan